wasaaradda arrimaha guud ee federaalka degsinta dowlad goboleed galmudug ayaa degmada cadaad ku soo xirtay tababar aqoon kororsiyo muddo socday looguna talagaday xogayaasha dowladaha hoose iyo degmooyin galmudug tababarkan oo diiradda lagu saaray karuqaadyada tayada shaqaqa maamuul maaliyadeed adeegyada bulshada iyo waxaa ka qayb galay xogayaasha degmooyinka kala duwan ee galmudug ujeedada tababarkan ayaana ahayd in la xoojiyo xirfadaha maamul maaliyadeed iyo mas-uuliyiinta degmada galmudug si ay uga adeegaan bulshada si hufan oo waxtar leh mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa xusay in tababarkani yahay qayb kamid ah dadaalada lagu tayeynayo hay-adaha dowlada hoose laguna diyaarinayo waajibaadka horyaala inay gutaan si hufan uga shaqeeyaan bulshada reer galmudug ugu horeynaya waxaa ka hadlay xiritaanka tababarkani gudoomiyaha degmada cadaafar deri farsamo isagona sheegay in tababarkan oo qayb ka dadaalada lagu doonay in lagu xoojiyo adeegyada dowlada hoose ee galmudug oo ah xoghayaashii dowladaha hoose ee dowladda galmudug ay halkan ku kulmaan aqoon isweydaarsadaan dowladduna ay ku tababarto shaqooyinkooda iyo siday u horumarin lahaayeen xirfadahooda shaqo intaas kadib walaalayaal qofka xogayaha ah oo xogayo dowlad hoose ah wax badanna waa dabcan waad iga cilmi iyo aqoon badan tihiin in badanna waad iga khibrad badan tihiin oo waaba shaqadiinnii waxa ugu horeeya laga rabaahay waxa weeyaan in wixiis documentation way dowladdu dokumentiyada ay kala dhexlayso qofka laga rabaahay waa xoghayaha haddii xoghayuhu ayna waxba u qornayn haddii xoghayaha warqadihii soo baxay iyo warqadihii soo galay dowladda hoose aysan u faylgaraysnayn berri wax uu sheega ma yaqaano bal soo xasuuso bishii lasoo dhaafay iyo bishii ka horreysay inta warqad ee degmadaada loo soo diray ama inta warqadood ee degmadaada xafiiskaaga ka baxay gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray hadalna ka jeediyey wasuurdowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deriyi guraya isagoona sheegay in wasaaraddu ay ka holantay si loo xoojin lahaa tayana loo gelin lahaa shaqaaladaha dowlada hoose ugu horreyn xogayaasha dowlada hoose taasoo qayb ka ah in la dardargeliyo adeegyada bulshada loo hayo ayna ka faa'iidaystaan shacabka reer galmudug si loogu adeegso hufan oo tayale ayna qayb ka qaadato dadaalada lagu horumarinayo adeegyada dowladda hoose ee deegaanada galmudug
washaar ahaan aad baan ugu faraxsannahay shirkan iyo ahamiyaddiisa iyo sidaad uga soo qayb gasheen oo usoo aqbasheen muxuu ahaye casuumaaddii wasaaradda waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahadceliyo maamulka iyo shacabka degmada cadaado oo ugu horreeyay guddoomiyuhu sida runtaa soo dhoweyntii iyo martiqaadkii iyo saddexdii cisho ee martida loo ahaa sida ay muxuu ahayeen ugu taagnaayeen martigelinta iyo soo dhoweynta wasaaradda arrimaha gudaha dibsada dowlad goboleedka galmudug ayaa xoogga saara siiloo tayay lahay maamulo degmooyinka taasoo qaybka adaalada lagu xoojinayo nabadgelyada iyo kuwada noolaashaha bulshada reer galmudug ayna tani ka faa'iidaystaan tababarada iyo adeegyada ballaaran ee wasaaradda u hayso dowlad goboleedka galmudug